dhinaca wuxuu ka dhacay meel shan kilomitr magaalada u jirta oo ciidamada ay sallo kuleeyihiin magaalada dhexdeeda ayuu ka dhacaa garxaasi yaa geystay dhaawaca iyo dhimashada ciidanka soo gaarana waa imisa walaahi dhaawaca iyo dhimasho midna sooma gaari walaahi waa mahad baabuur unbay maxaa kula ii sheegeen nabadkan nabadguudka maxaa kula nafla caadiga maxaa kula ii sheegeen beel dhigeen baabuurba unbay la kacday baabuurkiina waxba maxaa kula ii sheegeen ma gaarin wax hadda ku dhaawacmaa ku dhintayna ma jiraan marka jarnaale meesha lala beegsaday ciidanku saldhiga u ahayd ma ciidamada dowladda federaalka maamulka jubba ayaa ku sugnaa oo keliya mise waxaa ku sugnaa ciidamo isku dhafan sida kuwan amisana ka socda etoobiya sidaad ogsoon tahayba ciidamada kuwa amasom kenya iyo kuwa amasom etoobiyaba waa degan yihiin iyo ciidamada maxaa kula soomaali intaba way degan yihiin waana wada shaqeeyaan way ku wada sugnaayeen meesha ayagaa laakiinse fariisanka ciidanka kama dhicin waa meel jid oo baabuur uu marayay wax yaroo ayaga gacan ku samayso ay sameeyaan oo la geeyey oo saas usii nurxumbaldeen weeyaan marka wax dhaawaca muusan gaarsiin ciidamadii isku dhafnaa ee amison iyo dowladda iskugu jiray halkaa ku sugnaa ayaan ufahmay saas miyaad jenaraale maya maya waa sidaas weeyaan maxaa kulada wax dhiba kama gaarin baabuur baa maxaa kula qarax uu ka banjarin ma ogi baabuurkana wax ma gaarin ciidanna maxaa kula kuma dhaman dhaawacna kuma noqon sidoo kale waxaa dhacay dagaal dagaalkaasi ma idinkaa qaaday mise maleeshiyada al-shabaab baa idinku soo qaaday dagaalka isaga anagaa qaadnay waana mid lagu sifeynayo sidaad ogsoon tahayba gobolka gabe darbooyinkiisoo dhan gacanta ayay ku jiraan inta badan waxaa jirta tuulooyin gacanta aan lagu haynin nimankan nabadguudka ay ku dambeeyaan waa sifayntii dib loogu sifeynayo baraha tuulooyinka oo ay ku sugan yihiin annagaana maxaa kulaa ulkasaasi yaqaano waxaa jira taliya warar sheegaya in horjooge ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab uu ciidanka isku soo dhiibay arrintaasi ma jirtaa hadday jirtana muxuu goormadiisa soo dhiibay oo ciidanka u yimid ama mas-uul ha ahaado ama askari caadi ha ahaado inta badan waa isa soo dhiibaan nimanka kale maxaa kulaa isheeg al-shabaab asbuucan baa u dambeysay maxaa kula isheeg wax isa soo dhiibo waana isa soo dhiibaan maalin walba oo maxaa kula isheegeen mid keliyana oo kuma sugno wax muqdisho loo sii gudbiyo iyo wax hata degdega ku suganba oo lagu hayaba way leeyihiin waxaad sheegtay inaad wadaan ololo ballaaran oo qeybaha markaasi weli ay maleeshiyada al-shabaab kaga sugan tahay gobolka gado aada doonaysaan inaad ku sifaysaan in haddana waxaa sidoo kale la socda cabashooyin degmooyinkaad gacanta ku dhigtaan in ciidamadu ay shacabka dhibaato gaarsiiyaan sideed arrintaasi xal ugu helaysaan si aad markaasi ugu guulgaadhaan howlgalkan aad wadaan haddii shacabkiiba ay cabanayaan taasi maysan caqabad inagu hayn maya shacab cabanayo ma jiro maanan arag wixii ay ka caban jireen waxaa kooxahaas nabadguudka yay ahaayeen ciidamadoodiibaa u yimid waxa shideenna kumay qabaan iyo kuwa nabadilaalinta amasom waxoo dhan way wada jeedaan wax hadda shacab soomaaliyeed oo cabanayo wax ku faraxsan mooyaane welina maana arag mana fila inay jiraan ama la arki doono waa gartay jenaraale laakiin su-aasha haddaan si kale udhiga waxa weeye deegaanada qabataan waa la idin soo dhaweeyaa oo taas iyadu laba cali iskuma sheegayso laakiin waxaa garab socda dhibaato ciidamadu ay geysanayaan dhibaatadaas xal ma u raadinaysaan su-aashu waa taas waa kuusha waxaan ku yidhi dhib hadda shacabka loo geysa ma jiro waxaad ficlaan lahayd inaan lagaaga warramin aad joogto aada u ficlaan lahayd ciidamada waa dadkoodii iyo dalkoodii wey waxay dhex imaadeen waa hooyooyinkoodii waa aabbayaalkood waa walaalahood si hadda ciidamada ay kaga caban karaanba aad baan u jeclay inayna jirin taas ayaa wax jira maaha